waktiga diiwaangelinta musharaxiinta waxay ka bilaabmaysaa sideedda aroornimo oo bisha saddex bishii labaad waxaanay ku dhammaanaysaa khamiista bishu ay shanta tahay bishii labaad bishii koobaad ayay ku dhammaanaysaa shanta galabnimo ama koob iyo tobanka qofba sida uu yaqaano maalinta bisha toddobadeeda maalinta maalinta lixdeedu waa waa jimco weeye markaa dee jimcihii weyaan waa jimcaysanaynaa maalinta bisha toddobadeeda sabtida ay tahay waxay noqonaysaa maalin aanu anagu halkan iskugu nimaadno oo waraaqihii iyo applicationskii lasoo gudbiyey aan aan isla eegno bay noqonaysaa bisha toddobadeedu bisha sideedeeda iyo sagaalkeedu waxay noqonayaan maalmo loogu talagalay in ay xildhibaanada soo gudbistay inay noqdaan guddoomiyeyaasha iyo guddoomiye ku-xigeenku ay hadlaan oo ay la hadlaan baarlamaanka ayay noqonaysaa labadaa maalmood waxaan filaynaa inay ku filaan doonto doorashada guddoomiyaha waxaa la qaban doonaa bisha koob iyo tobankeeda haddii ilaahay aqbalo bisha labiyo tobankeedana gunaanadkay noqon doontaa doorashooyinka waxaa la qaban doonaa guddoomiyaha koobaad guddoomiye ku-xigeenka koobaad iyo ka labaad ayaa la dooran doonaa haddii ala idhaa bisha labiyo tobankeeda waxaan filaynaa markaan isla eegnay waxyaalaha dhici karaa beri aroorta marka laga bilaabo ilaa iyo maalinta koob iyo tobankeeda labiyo tobankeeda in aan meel walba eegnay oon isnidhi arrintu intaa way ku dhammaan kartaa waan isnidhi